qodobada ay soo saareen guddiga dhexdhexaadinta ka dhex waday labada dhinac xisbiyada mucaaridka xisbi xaakimka iyo xukuumadda ayaa waxaa ugu muhiimsanaa in la kala diro guddiga cusub ee muranku ka taagan yahay ee doorashooyinka somalilan islamarkaana la soo celiyo guddidii hore ee doorashooyinka ee wakhtigooda uu dhammaaday haddaba xisbiyada mucaaridka oo u hadlay guddoomiyaha xisbiga mucaaridka waddani cabdiraxaan maxamed cabdilaahi cabdiraxmaan ciro ayaa soo dhoweeyey go'aamada ay soo jeediyeen guddiga dhexdhexaadintu waxaa socday waa ka warqabteen ergo iyadoo isxilqaantay sidii dhaqanka somalilan ahayd markay arrimuhu adkaadaan ergadaas oo dhexdhexaadinaysay axsaabta mucaaridka iyo madaxweynaha iyo xisbigiisa ergadaas labada xisbi mucaarad waxay siiyeen kalsooni buuxda madaxweynuhuna wuxuu siiyey kalsooni buuxda soomaaliduna waxay ku mahmaadaa ergo lama diro ama lama diido go'aanka ergadu ama ha qadhaadhaado ama malab ha ahaado waxaa caadadu tahay in la aqbalo go'aanka ergada aad kalsoonida siisay marka waxaan u sheegayaa shacbiga somalilan iyo dhammaan dadka daneeya somalilanba iyo taageerayaasha labada xisbiba in labada xisbi si wada jirah u aqbaleen go'aamadii ay soo saareen ergadaa dhexdhexaadintu waxay labada xisbi mucaarid go'aansadeen mar labaad baan ku celinayaa inay aqbalaan dhammaan go'aamadii ka soo baxay guddiga dhexdhexaadinta xisbiyada mucaaridka ah iyo xukuumadda madaxweynaha iyo xisbi iyo xisbigiisa annagoo eegayna danta guud ee qaranka midnimada ummadda iyo geedi socodka dimuqraadiyadda waxaannu meesha ka saaray tabashadii aannu ka qabnay komishinkii hore doorashooyinka haddaannu nahay xisbiga waddani xisbiyada mucaaridka ee u cidiya waddani waxay u mahad celinayaan guddigii dhexdhexaadinta dhinaca kale guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga talada haya maxamed kaahin axmed ahna wasiirka arrimaha gudaha somalilan ayaa soo dhoweeyey soo jeedinta qodobada guddiga dhexdhexaadinta dhinaca kale wasiirka wasaaradda warfaafinta somalilan ahna afhayeenka xukuumadda dhexe ee somalilan saleebaan yuusuf cali kore oo v o eeda la hadlayey ayaa sheegay in ay soo dhoweynayaan xukuumad ahaan guddidana mahadnaq u jeedinayaan balse ay jiraan laba qodob oo in sharciga la eega ay tahay marka ugu horeysa horta odayaasha isxilqaamay waxaanu aragnaa odayaal waaweyn oo dalka sharaf iyo karaamo iyo cisi ku leh dhammaantoodna magacyadooda la wada yaqaano ayna runtii mas-uuliyadda ay saareenna waanu ugu mahadnaqaynaa qodobada haddaan isdul taago ay odayaashaasi runtii ama waxgaradkaasi soo jeediyeen laba qodob oo sharciga dalka waxa u yaala ama waxa uu ka qabo loo daynayo mooye inta kale oo dhan waanu ku waanu soo waxaanu runtii waa soo dhoweynayna labadaa qobna labadaa arrimoodna waxay u baahan yihiin in sifo sharciga loo maro waa qodobka ah kala dirista guud commishanka maanta jooga iyo soo celinta commishankii hore waa arrin sharci ah marka arrintaa si sharcigaana loo daynaya qodobada kale ee odayaashu soo dhoofiyeen ka dowlad ahaan xisbiyada qaranka sidii ay ula taliyeen baanu dhan kasta qabnaa inaynu yeelo ka xukuumad ahaan iyo ka dowlad ahaan diyaar baanu u nahay inaanu xisbiyada qaranka si dhow ula shaqayno sababtoo ah xisbiyadu waxay ka mid yihiin dowladda dhexe waa sistamka qori isu dhiibka ama xukunka lagula kala wareego sidaa daraaddeed waxay naga mudan yihiin in aanu wada shaqayno oo aanu is-ixtiraamno oo aanu wada fadhiisanno oo hadba wixii aanu ku kala duwannahay si milgala uga wada hadallo iyadoo aan ceebayn iyo ismaag midna jirin sidaa daraaddeed sidaa odayaashu soo jeediyeen diyaar baanu u nahay ka dowlad ahaan inaanu tixgelinno milgahooda iyo sharaftoodana ilaalino xisbiyada qaranka
intay legba sharciga u baaraysaan maadaama qodobka qoraydin dhex yaalla ama ugu cuslaaba u ahaa un arrimaha commissionka runtii horta arrimaha commisshinku arrintaa sharci bay u baahan tahay waxaa kaloo jira qodob kororsiimada ay kaga hadleen odayaashu oo ah kororsiimadu waxay u taallaa xisbiyada qaranka inay ka wada hadlaan markii horena xisbiyada qaranka ayaa keenay in kororsiimo la keeno oo sababtaa waxay ku heshiin waayeen komishankii hore qaranka oo jooga oo shaqooyin qabanaya ayaa asxaabta ku kala qaybsanayd maantana waxaa muuqata in asxaabta ku kala qaybsantahay kuwa cusub marka mar kasta kala duwanaanshahooda unbaa koriska keenaya marka waxaan qabaan wakti kasta oo ay xisbiyadu fakar ay ku midaysan yihiin ay la yimaadaan doorashada qaranka waa la qabanaya khadar maxamed cakule v o a hargeysa